bsm اllh الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجمعيn ama bعdu qala الإmam أbu عiisa التirmidiy raximh اllah taعalى bab ma jaءa إda اlتaqى الkhitanaani wajaba اlغusl baabu ma jaءa ida اltaqa اlkhitaanaani wajaba اlغusl baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid ida altaqa alkhitaanaani hadday labada gudnin kulmaan wajaba alguslu qubays baa waajibay yacnii baabka wuxuu ka rabaa hadday labada gudnin ay kulmaan in qubays uu waajibay ama shahwa ha timaado ama yaynan imaanin tarjamada marka macnahay macnahay ku fadhisa sidaas waa yacni mar hadday kulmaan sawaaءun anzala aw lam yunzil ama ha dejiyo ama younan dejinin manida qubayskii waa waajibe taasuu ka rabaa marka qaala xadaثanaa abu muusa muxamed bn اlmuhanى wa huwa abu muusa zamin waa soo marnay qaala xadaثana اlwaliid bnu muslim can اlأwsaaciyi wa huwa cabdالraxman bn camri can cabdالraxman bn اlqasim can abiihi cabdiraxmaan bn اlqasim bni muxamed bni abi bakrin hiqat jaliil akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can abiihi oo alqasim bni muxamed bni abi bakr wuxuu ka mid ahaa alfuqahaa sabca min alfuqahaai sabca can caaishata qaalat ida jaawaza alkhitaanu alkhitaana haddii uu gudbo ama uu gaaro alkhitaanu gudniinka alkhitaana gudniinka wajaba alquslu qubays baa waajibay facaltuhu ana warasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama fakhtasalnaa aniga iyo nebiga waan qubaysanay bay leedahay marka waxay ka wadaa daahirkiisu waxaa weeyaan ama shahwa mani ha timaado ama yaynan imaanin mar haddii ninka yacni xashafadiisu ay gaarto haweenta mowdica laga gudo waa waajibay qubayskii bis sawaaء anzla am lam yunzil qaala wfi lbaabi can abi hurayrata wcabdillaahi bni camri waraafic bni khadiij qaala xadaثna hanaadu huwa bnu sariy qaala xadaثna wakiicu can sufyaan wa huwa اthawriyu can caliy bni zayd ninkan waxaa la yihi caliy bnu zayd bni judcaan awow aabbihi awowgiisii labaad ayaa loo nisbeeyey caliy bnu judcaan wa huwa daciifun akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wa muslim wاlarbaca can saciid bni اlmusayab wa huwa min alfuqahaaءi الsabca fii cahdi taabiciin madiino joogeen can caaishata qaalat qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam idaa jaawaza alkhitaanu alkhitaana gudniinku hadduu gudniinka dhaafo yacnii xashafada inta hore ee ninka laga gudo birtu ay gaarto haddii uu qarsoomo oo meesha marka haweenta mowdiceeda uu ku qarsoomo qubayskii waa waajibay xashafadaas marka inay meeshaa ku maqnaato axkaam aad u badan baa ku xiran imaamu nawowi baa aada u kooba ilaa axkaam fara badan baa ku xirmayso meher baa ka waajibayo naagta haddii saddex lagu furay ninka labaad haddii meesha uu u gaaro waa yacnii waxa weeyaan taxliil waxbaa xasilayo yacni waa u xalaaloobay kii hore wax fara badan baa ku yimaado qubayskii baa ku waajibo waatana way badan tahay marka ayb ida jaawaza alkhitaanu alkhitaana wajaba alguslu baa waajibay qaala abu ciisa xadiidu caaishata xadiidun xasanu saxiix qaala waqad ruwiya hada alxadiidu can caaishata baa laga wariyay can nabiy sal l slam min gayri wajhin ida jaawaza alkhitaanu alkhitaana wajaba alguslu riwaayada muslim weliba waxay ku dartay wain lam yunzil qaala wahuwa qowlu akhari ahli اlcilmi weeyaan min asxaabi الnabiy sal اl slam ah minhm abu bakri wacumaru wacuhmaanu wacaliyu wacaaishatu wاlfuqahaaءi min aلtaabiciin waman bacdahm mihli sufyaan aلthawriy wاshaaficiyi waaxmada waisxaaq qaaluu waxay yidhaahdeen ida اltaqa اlkhitaanaani hadday kulmaan wajaba اlguslu qubayskii markaa waa waajibay ayb oo marka qofku haddii uu meeshii gaaro biyo aynan ka imaanin ama uu caajiso ama igsaal uu ku dhaco uu sidaa kusoo laabto bimujarad yani iltiqaa ayaa qubaysku ku waajibay amaa xadiidka soo socdo almaau min almaa yacni biyuhu waxay ka ahaadeen biyo biyaha hore marka qubayskaa laga wadaa qubaysku wuxuu ka dhashaa biyaha kalena waa shahwada qofku markay manidii ka timaado unbaa biyo ay imaanayaan qubays waajibayaan marka macaanidaas baa ku jirta oo yacnii xadiidkaas isaga kan aan hadda tilmaannay baa nasakhay qala xadaana axmed bnu maniic qala xadaana cabdاllahi bn اlmubaarak wahuwa almarwasiyu qala xadaana yunus bnu yaziid wahuwa alayliyu can الzuhriyi aad buu zuhri uga wariya can sahli bni sacdi can ubay bni kacbin qaala sahlu bnu sacdinna waa saxaabi marka saxaabi saxaabi ka warinayo can ubay bni kacbin qaala inamaa kana almaau min almaa xadiidka wuxuu ahaa ruksatan rukso fii awali lislaami islaamka markii hore waqtigii hore islaamka uu bilowga ahaa uma nuhiya canhaa dabadeed waa la reebay waa laga baxay yani oo waa la nasakhay ida iltaqa alkhitaanaani faqad wajaba alqusl baa lagu nasakhay qala xadaana axmed bnu maniic qala xadaana bnu lmubaarak qal abarana macmaru can الzuhriyi bhada اlisnaadi milahu qala imaamu abu ciisa hada xadiiu xasanu صaxiix wainama kana wuxuu ahaa almaau min alma fi awali اlislaam uma nusikha waa la nasakhay bacda dalika markaa kadib wahakada rawaa gayru waaxidin sidaabuu wariyey min asxaabi الnabiy sal ا l slam minhm ubay bnu kacbi waraafic bnu khadiij wاlcamalu calى hada cinda akari ahli cilmina sidaas waaye calى anahu ida jaamaca rajulu ninku hadduu jimaaco imraatahu xaaskiisa fi lfarji ou ka jimaaco wajaba calayhim alguslu qubayskii baa waajibayo wain lam yunzilaa iyaynanba biyo keenin oynan dejinin meeshaan marka de xadiidkan almaau min almaa iyo xadiidkii hore ma iska hor imaanayeen horta taasaa in taxqiiq u baahan xadiidkan dalaaladiisa oo manduuqa ah manduuqiisu wuxuu tusayaa ninku markay biyo ka yimaadaan in qubaysku waajibay manduuqiisa intaasuu tusaa mafhuumkiisana waxaa laga fahmayaa almaau min almaa haddii aynan mani imaanin qubays ma jiraa laga fahmaa mafhuumkiisa marka mafhuumkaas iyo waxaa iska hor imaanayo ida iltaqa alkhitaanaani faqad wajaba alguslu wain lam yunzil kaasna manduuq waayo manduuqiisuna wuxuu yahay haddayn haddii labada qof isu tagaan mani iyoynanba imaanina qubaysaa waajibay marka kaa manduuqiisa iyo kan mafhuumkiisa waa waxa iska hor imaanaya marka waxa marka kan laga fahmay waa la nasakhay marka kaa manduuqiisaa nasakhay sidaasaa loo badan yahay qaarna waxay leeyihin maya eh almaau min almaa wuxuu tusayaa un keliya ninku haddii mani ka timaado qubays inuu ku waajibay laakiin ma tusaayo haddii aynan ka imaanin jimaacna uu sameeyo wax ma laga rabaa iyo in kale ma sheegin kii kalaa sheegay marka labadoodii marka sidaas isugu dhowaanayaan sidaana marka qaaraa tilmaamo calaa kullin qala xadaana caliyu bnu xujrin qala ahbarana shariiku wahuwa shariik bnu cabdillahi الnaqaci can abilxajaaf abulxajaaf magaciisa daawuud bnu abi cawf ayaa la yidhaahdaa wahuwa saduuq shiiciyu rubama akhطأa akhraja xadiiثahu aلtirmidiyu wالnasaئiyu wbnu maajah can cikrimata wahuwa mowla bni cabaas can ibni cabaasin qaala inama almaء min almaءi fi اlاxtilaam inama almaau min almaa xadiidkani fil ixtilaami buu ahaaday ninku haddii uu seexdo jimaac ma ku saabsana xadiidkan marka uu seexdo ou riyoodo goormaa qubays laga rabaa hadduu biyo arko meesha qoyaan ka arko haddii qoyaan la waayo riyadiina aada xasuusato waxba laga soo qaadi maayo taas marka almaau min almaa jimaaca ka hadli maayo wuxuu ka hadlaya ixtilaamka waa towjiih aada u fiican waa kan marka ibnu cabaas qaala marka wuxuu yidhi samictu اljaruuda yaquulu samictu wakiican yaquul lam najid hada alxadiida kan xadiidkan ibnu cabaas ma aanan helin ilaa cinda shariik xoogaa shariigna warbaa ku jiro oo soo marnay marka inama almaau min almaa wax kalaba maahane qubaysku wuxuu ka waajibaa biyo waa haddii ixtilaam jiro amaa jimaaca midka xadiid kale loo hayaa qaala wfi lbaabi can cuhmaana bni cafaana wacaliy bni abi aalib wzubayr waطalxata waabi ayuub waabi saciidi can اnabiy sal l slam anahu qaal almaau min almaa ayb marka wuxuu leeyahay almaau min almaa marka waa taas wa abulxajaaf ismhu daawuud bnu abi cawf wyurwى can sufyaan الthawriy qaala xadaثna abuاlxajaaf wakana mardiya ayuu ahaa n marka waa takiya intaa marka baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi man yastayqidu qofka soo toosayo fayaraa arkaya balalan qoyaan walaa yadkuru اxtilaaman ixtilaam iyo riyana aan xasuusanin wax riyaa ma xasuusto waa seexday inuu riyooday wax riyaa ma xasuusto saaka markuu soo kacay subixii wuxuu arkay meeshii oo qoyan sidee buu yeelaa marka qaala xadaanaa marka meeshaasoo kale asal iyo daahir yaa iska hor imaanaya daahirkiina waa kan asalkiina waa inaynan ixtilaam jirina asal qaala xadaanaa axmed bnu maniya qaala xadaanaa xamaad bnu khalidin اlkhayaad whuwa albasriyu hiqatu ummiyun uminimada iyo hiqanimada ma isdiidaysa qofka asagoo waxna qorin waxna aqrinin wax waa xifdin karaa walidalika musalaxa sifatu riwaaya marka laga hadlayo waxaa ku jiro qofka indhoolaha iyo qofka ummiga iyo sida wax u warinaya aan la yaabin marka qofka hiqada laabudda inuu wax aqriyo lama dhihin can cabdillaahi bni cumar wahuwa cabdullaahi bni cumara bni xafs bni caasim bni cumara bni alkhaaab alcadawi wahuwa daciifun caabid akhraja xadiidahu muslim walarbaca marka midkan laba isla dhalatay waa walaalkiisoo ka warina can cubaydillaahi bni cumara marka waxaa leeyaha almukabaru daciifun walmusagaru hiqatun labadooda laakiin yaa weyn cabdullaahi iyo cubaydullaahi si ahaan yaa u weyn cubaydulaahigaa weyn midka isimka musakarka ka ah ayaa akbaru sinan ah ka kalaa yar marka cabdullaahigu daciif weeyaan cubaydullaahina waa hiqo hadda waa kala warinaya can cubaydillaahi bni cumara can ilqaasim bni muxamed cubaydullaahi bni cumar waa huwa hiqatun habtun bal yaxya bnu maciin sanadkan oo alqaasim can caaisha wuxuu ka hormariyey curwa can caaisha azuhriyu can curwata can caaisha uu ka hormariyey can caaishata qaalat su-ila nabiyu sal l slam nabiga waxaa la su-aalay can irajuli qofka yajidu lbalala qoyaanka dareemayo helayo walaa yadkuru ixtilaaman ixtilaamna ma xasuusto riyo qaala yaqtasilu waa qubaysanayaa daahirkaasaa la xoojina marka wa can irajuli baa la su-aalay yaraa arkayo annahu qad ixtalama wuxuu arkaa inuu isku junubay inuu isku inuu riyooday walam yajid balalan meeshiina wax qoyaana kuma arko kama helin qaala laa qusla calayhi qubays korkiisa maaha ninkaas qaalat umu salamata waxay tihi yaa rasuula allah hal cala almar'ati haweenayda korkeeda ma yahay taraa arkaysa daalika kaagaasi quslun wax qubaysa qaala nacam buu yidhi haah ina annisaaa naaguhu shaqaa'iqu rijaal waa nimanka yaa laga dhambalay yani naagahay nimanku waa isku xugun marka naagi hadday qoyaanka aragto waa qubaysaa laga rabaa iyadan ayb xadiidkan marka sanadkiisa dacfi baa ku sugan laakiin mutaabacaad iyo marka loo fiiriyo xasanu ligayrihi iyo waa iska tegayaan qaala wainamaa rawaa hada alxadiida cabdulaahi bni cumar can cubaydillaahi bni cumar xadiida caaishata fi rajuli buu wariyey yajidu lbalala qoyaanka dareemayo walaa yadkuru ixtilaaman riyana aan xasuusanin wacabdullaahina dacafahu yaxya bnu saciidin min qibali xifdihi fi lxadiid xagga yani xifdigiisa lagu daciifiyey cabdullaahi wahuwa qowlu wahuwa marka huwadan waxay tahay masalada sidan ninku haddii uu riyo xasuusto qoyaan uunan arkin qubays lagama leh riyo ma xasuusto qoyaana meesha yaallo bishardi laakiin waa inuu keligiis meesha uu jeefo gogasha hadduu keligiis ku jeefo waayo dabcan haddii gogasha nin kale dhinac kaga jeefo ama maradiiba ay weyn tahay nin dhinac ka huwan yahay markaas maya lanna maxaa yeelay in kaas yahay inuu kan yahay midna lama kala saari kara markaas haddii marka qoyaankii uu dareemo riyana uunan xusuusanin waa qubaysana ayib marka ad qubayskaas uu qubaysanayo masaladu sidan inay tahay qowlu gayri waaxidin min ahli lcilmi waay hal wax ka badan oo ahlu cilmiga ka mid oo min asxaabi nabiy sal ll ly slam iyo wataabiciina ida stayqada arajulu ninku hadduu soo tooso fara'aa billatan qoyaan ou arko qoyaankuna de waa qoyaankii manida inuu yahay anahu yaqtasilu waa qubaysanaya wahuwa qowlu sufyaana waaxmed wa qaala bacdu ahli lcilmi waxay yidhahdeen min ataabiciina inamaa yajibu calayhi lguslu qubayska wuxuu ku waajibayaa un ida kaanat ilbillatu hadday tahay billata nudfatin nudfa yacni manida qoyaankeeda hadduu yahay laakiin qoyaan kaloo biyo iyo dhibic biyo iyo wax lamidoo kale bannaanka ka yimid maaya muxtamalna ay tahay wa huwa qowlu shaaficiyi wa isxaaqa ayb marka de biyaha manida hadday qoydaana qoyaankeedana waa la garan karaa qaleylkeedana waa la fahmi karaa qaala waidaa ra'aa ixtilaaman hadduu arko riyo yani yuu maleeyey walam yara billatan qoyaanna ma arkin falaa qusla calayhi cinda caamati ahli lcilmi riyadiibuu iska arkaa laakiin wax qoyaana male cinda caamati ahlilcilmi qubays lagama rabo baabu maa jaaa fi lmaniyi walmadyi manidii iyo madidii wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay dee mani waa midaan boodboodayso oo qofka uu lada iyo macaansanayo madiduna oo bidaal marka la yidhaahdo almadyu aw almadiyu intaba waa la yidhaahdaa madiduna waxay tahay wax macaansi iyo waxma dareemayo tadafuqna kuma soo baxayso marka ay shahwadiisu kacdo qoyaanka uu dareemayo waxa qoyan ee uu dareemayo madiduna taas qaala xadaanaa moxamed bnu camrin asawaaqu lbalkiyu whuwa saduq min alcaashira akhraja xadiidahu albukhariyu wاtirmidiyu qala xadaana hushaymu wahuwa hushaymu bnu bashiir alwaasitiyu hiqat habt kahiiru اtadliisi wاlirsaal اlkhafiy rawaa lahu asxaabu اlkutub الsit can yaziida bni abi ziyaad ninkan marka yaziid bnu abi ziyaad alhaashimiyu mowlaahum daciifu kabira fatahayara waa weynaaday waa tagayuraa ku dhacay wa saara yatalaqanu wa kana shiiciyan akhraja xadiidahu albuhaariyu tacliiqan wamuslim wlarbaca xaa waxadaana maxmuud bnu haylaan qaala xadaana xusaynun iljucfiyu ninkan marka magaciisa waxaa la yidhaha xuseyn bnu aliy bn waliid xuseyn bnu caliy bn lwaliid aljucfiyu iqat caabid ahraja xadiidahu asxaabu lkutub الsit can zaidata wahuwa zaaidaة bnu qudamh abu salt alkufi iqat habtu saaxibu sunة ahraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can yaziida bni abi ziyaad labada sanad marka biyo dhacooda meeshaan ninkan waana ninkan daciif inuu yahay waa sheegnay can cabdiraxmaan bni abi leyla can caliyin qaala sa'altu nabiya sal l l slama nabigan su-aalay can ilmadyi madida faqaala waxa uu yidhi min almadyi madida alwuduu baa ka ah weyso waa laga weysaysana wa min almaniyi alguslu manidana waxaa xaggeeda ka waajibayo alguslu qubays labadii marka waa kaa xugunkooda xadiidkan marka sanadkiisa dacfi baa ku jiro laakiin wuxuu saxiix ku yahay isagoo kale aada u soo arooray bukhaari iyo muslim iyo ku soo arooray xadiidka marka hadda wuxuu dhigay weysa inay ka waajibayso najaas ma tahay laakiin iyada madida wuu keeni doonaa madidu hadday marada iyo gaarto in la dhaqay raboonaysaa marka madidu xadiidkan weysaa ka waajibtuu sheegay xadiidka cali ama miqdaadna wuxuu tilmaamayaa iqsil dakaraka watawada dakarkaaga dhaq weyse qaado marka dakarkaagii dhaq macnaheedu waxay tahay waa najaas iyada maraqaala wafi lbaabi can lmiqdaad bn lswad waubay bni kacbin qaala alimaam abu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix isagoo ninkan ku jiro ayuu xasanun saxiix le waana daciif ninkan yaziid laakiin xadiidku bimajmuuci turuqihi iyo saxiixu bagaara iska dhaafa lanna asaaniid nadiifa bukhaari iyo muslim iyo uu ugu sugan yahay isagana caadadiisa waxaan dhahnay axaadiidtaa sidaasoo kale ah sulbul baab ma ka dhigaayo wa fil baabida ayuu ku dhex sheegaa kuwan marka aan aada loo aqoonin buu keenayaa isaga ayb qaala waqad ruwiya can caliyin can الnabiy sal اl ly slama min gayri wajhin min almadyi lwuduu wa min almaniyi lguslu wej wax ka badanaa lagu wariyey wa huwa qowlu caamati ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal اl ly slam wataabiciina waayo bihi yaquulu sufyaan washaaficiyu waaxmed waisxaaq sidaanay dhahayaan wadyiguna waa la mid marka wadida iyadana waa la mid wax allaale wixii ka soo baxo dakarka ama gadaal ka yimaado weysada waa jabiyaan waana najaas marka laga reebo manida manida iyada waa daahir wixii kale ee ka soo baxo hore ee gadaal dariixdana iyada cayn maba leba taas waxa kaloo dhan laakiin waa najaasna waa yihiin naaqidna waa yihiin weysada jabiya ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lmadyi yusiibu thawba madida marada gaarayso xukunka caddayntiisii uu baab yahay oo madidii hadday marada gaarto ka waran najaas miyamase maahan buu rabaa haddaynuu baxhiyo qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa cabdatu wahuwa cabdatu bnu sulaymaan can muxamed bni isxaaq can saciid bni cubaydin saciid bni cubayd bni sabaaq abu sabaaq athaqafiyu hiqatun rawaa lahu abu daawuud watirmidiy wbnu maajah can abiihi abihi abu saciid waxaa la yidhaha abihi yani cubayd bnu sabaaq wahuwa hiqatun abu saciid cubayd bnu sabaaq hiqatun rawaa lahu asxaabu lkutub sita can sahli bni xunayfin qaala marka huwa bnu sabaaqdaas waa saciidkii baa la fasira can abiihi can sahli bni xunayf qaala kuntu alqaa waxaan ahaa inaan kala kulmaayo min almadyi madida shiddatan adayg iyo wacana'an dhibaato fa kuntu waxaan ahaa ughiru inaan badinaayo algusla qubayska minhu min ajlihi isaga dartiisa fadakartu dalika lirasuuli llahi sal l slam aan u sheegay wasa'altuhu canhu waanaan su'aalay faqaala wuxuu yidhi inamaa yujziuka waxaa kaa gudaya min dalika kaagaasi alwudu'u weyse uun waxba uma baahnid inaad qubays kuguma waajibin qultu yaa rasuula allah kayfa sideebuu noqonayaa bimaa yusiibu waxa asiibaya thawbii maradeyda oo minhu madida ka mida minhu min almadyi qaala wuxuu yidhi yakfiika waxaa kaaga filan an ta'khuda inaad qaadato kafan min maa'in sacab biyo ah fatandaxa bihi a ku firdhiso thawbaka maradaada xayu turaa meesha aad u malaynaysa inay kaa gaartay ayb xaysu taraana waa loo dabdiyey marka meeshaad arkayso marka annahu asaaba minhu inuu asiibay oo uu gaaray xadiidkan marka wuxuu leeya waa nadxi baa ku filan meesha madidu ay gaarta maraha aata meel kale biyo unbaa sacab biyaa la qabsanaa lagu firdhinaya qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix walaa nacrifuhu midla hada ila min xadiidi moxamed bni isxaaq fi lmadyi xadiidka un baan ku ognahay buu leeya moxamed bni isxaaq ede maxamed bni isxaaq halkan cancanuu ku wariyey meeshaas marka waxaa la rabaa in la ogaado hal saraxa bitaxdiidi am laa ayb lanna mar haddii uu sheegay madyiga xadiidkan uu leeyahay walaa nacrifuhu mila hada ila min xadiidi moxamed bni isxaaq moxamed bni isxaaq wuxuu ahaa saduuqun mudallis tadliiskiisa had cantia halkan ku jirto marka waa in la fiiriya axmed iyo xadiidka wariyey iyo abu daawuud waa fiirin doonaa idinka laftiinana fiiree qaala waqad ikhtalafa ahlu lcilmi fi lmadyi bay isku khilaafeen yusiibu thawba marada asiibaayo faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen laa yujziu ma gudaayo ila alghaslu dhaqid maahan qaar waxay yidhahdeen laabudda in la dhaqo waa firfirdhin kuma filna wahuwa qowlu shaaficiyi wa isxaaqahu wa qaala bacduhum yujzi'uhu nadxu biyo in lagu firfirdhiya waa ku filan tahay waa gudaysaa waqaala axmedu arjuu waxaan ma rajaynayaa an yujzi'ahu nadxu bilmaa biyo ku firfirdhintu inay ku filan tahay ayb de nadxigu wuxuu ku xiran yahay marka xadiidkan hadduu ansaxo dhib ma leh khuruujan can ilkhilaafna in layska dhaqaa fiican khuruujan can ilkhilaaf si khilaafkii looga baxo lanna xadiidku wuxuu leeyay waqsil dakaraka iyo khasli baa soo arooray nacam bukhaari iyo kusoo arooray baabun ay hada kani baabun baab weeyaan filmaniyi manida yusiibu thawba marada asiibayso manida marada gaaraysa iyada maxaa laga yeelayaa ma najaasa mase najaas maaha qaala xadaanaa hanaadun wahuwa bnu sariy qaala xadaanaa abu mucaawiya wahuwa moxamed bnu khaasim adariir can alacmash can ibraahim wahuwa alnaqaciyu can hamaam bni alxaarif qaala daafa caaishatu caaisha waxaa usoo daafa caaishata dheh caaisha waxaa usoo martiyey dayfun marti fa amarat lahu waxay u amartay bimilxafatin go in la siiyo safraa'a jaalla ah fa naama fiiha wuu ku seexday faxtalama waa ku ixtilaamay marka fastaxyaa an yursila bihaa wuxuu ka xishooday inuu go-i u diro u markaa yacnii celiyo wa bihaa walxaal calayha korkeeduna atharu lixtilaam ixtilaamkii raadkiisii oo ku yaallo fakhamasahaa fi lmaa'i biyo ayuu dhexgeliyey marka maradii biyo ayuu jub siiyey uma arsala bihaa waa u diray kabacdina faqaalat caaishatu waxay tihi lima afsada calayna thawbana maradeenna muxuu nooga fasaadiyey inamaa kaana yakfiihi waxaa ku filnayd an yafrukahu biasaabicihi farihiisa inuu saa ugu xogo ama uu ku jejabiyo day qallashana marka de inuu jejabiyo khalaas intaasaa ku filnayd wa rubamaa waxaa la arkaa faragtuhu inaan jejabiyo oon marada ka jejabiyo min thawbi rasuulilahi sal ll slam nabiga maradiisa biasaabicii farahayga aan uga jejabiyo weliba xati waa soo arooray inay xogtay maradii inay saa isku tiri isku jejabisay marka haddii aan la dhaqin macnaheedu marka waa maxay xadiidkan daahir inay tahay laga qaadanaa manida leanna hadday najaas tahay kuma filnaateen farki laabudda in la dhaqaa qasab noqo lahayd qaala hada xadiidun xasanun saxiix waana xadiidka shaafici iyo ay ku tageen leanna a'immada badankood jumhuurku waxay qabaan manidu inaynan najaas ahayn abuu xaniifa laakiin isagu wuxuu leeyahay waa la dhaqa xadiidka soo socdo baabka soo socdo ayuu fiirinayaa tirmidina waa jamcin doonaa dhaqidda iyo halkan qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidun xasanun saxiix wahuwa qowlu gayri waaxidin min asxaabi nabiy sal l l slam weeyaan wataabiciina wman bacdahm min alfuqahaa mil sufyaana waaxmada waisxaaq qaaluu fi lmaniyi yusiibu thawba waxay yidhaahdeen yujziuhu waxaa gudaya alfarku xoogitaan ama jejebin wain lam yaqsilhu yownanba dhaqin qaala whakada ruwiya can mansuur can ibrahim can hamaam bn اlxaariث can caaishata milu riwaayat اlacmash halkan marka wxuu daba dhigay mutaabaca acmash u sugnaatay yaa mutaabiceeyey acmash kitaabka ma fiirinaysa mansuur acmash can ibraahim aan awal hayna mansuur can ibraahim waa tan qaala warawaa abu macshar hada alxadiida buu wariyey abu macshar isagana can ibraahiima wuxuu ka dhigay marka can ilswad can caaisha marka waxay isku khilaafeen hamaam bnu lxaari iyo swad abu macshar ibraahim sheekhiisa aswadu ka dhigay acmash iyo mansuurna waxay ka dhigeen hamaam bnu lxaari qaala waxadiiu lacmash asaxu isaga marka wuxuu yihi xadiid acmasha xoog badan leanna waa la mutaabiciyey laakiin kan acmash iyo midka abu macshar labadaba saxo muslimna labadaba wuxuu kusoo saaray saxiixiisa labada xadiid marka baciid maahan yani mararka qaar yani ibraahim inuu laba sheekh leeyahay aswad iyo hamaam labadu inuu leeyahay ma baciid maaha labadaba uu ka warinayo ayb marka xadiidku wuxuu tusayaa manida marada gaarayso in la xogi karo ama la jejebin karo intaanay ku filantahay dhaqidna aanay waajib ahayn baabu qasli lmaniyi min athawb manidii dhaqideeda min athawbi marada laga dhaqo cinwaankan ama tarjamadan wuxuu leeyahay makhduudaadkii asalkaa ma leh haamishka hal makhduud ayaa haamishkeeda ay ku taallaa axmed shaakirna wuxuu tilmaamay madbuucadii oo nusqadii asheykh caabid assindi ayuu ku yaallay tarjamadan ay ku taalle adi makuu dhigaa tarjamada tarjamadan ma dhigin muxuu ku xijiyey marka baab muu yiri bas qaala xadaanaa axmed bnu maniic muu ku xijiyey ayb marka kolley makhduudaadkii kuma oolin sidaas waaye bacd lmabuucaat axmed shaakir mabuucadiisa ayay ku taalle qala xadaana axmed bnu maniic qala xadaana abu mucaawiya wahuwa dariir can camri bni maymuun bni mihraan wahuwa ljazariyu hiqat faadil akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can sulaymaana bni yasaarin can caaishata anahaa gasalat maniyan mani ayay dhaqday min thawbi rasuuli lah sal l slam ay ka dhaqday qala alimaam abu ciisa hada xadiidu xasanu saxiix wafi lbaabi can ibni cabaas xadiidkan marka see kii hore kan laysu waafajina qaala waxadiidu caaishata xadiidka caaisha anahaa ghasalat maniyan mani inay dhaqday min thawbi rasuuli lahi sal slam ka dhaqday laysa ma ahan huwa isagu bimukhaalifin mid khilaafaya lixadiidi lfarki xadiidkii jejebinta sheegaya liannahu wain kaana alfarku yujziu inkastoo farkigu uu gudayo faqad yustaxabu lirajuli qofka waxaa loo sunneeyaa allaa yuraa inaan laga arkin calaa thawbihi maradiis atharuhu yacni atharu lmaniyi inaan laga arkin yacni wuxuu leeyahay qubayskan waa iska mustaxab dhaqida dhaqiddan ujeeda waa mustaxab farkiga waa ku filan yahay dhaqidda dee nadaafad darteed iyo inaan lagu arkin maradiisa iyo yaa laysaga jeclaaday marka abuu xaniifa laakiin isaga wuxuu leeyahay maadaama la dhaqay dhaqidaa waajibaysa laakiin labada xadiid jamci dhaqidiina waxaa loo dhaqay nadaafo zaa'ida yaa laga rabaa ama lil istixbaab farkiguna ijzaa qaala bnu cabaas almaniyu bimansilati lmukhaab wuxuu yidhi manidu waa xaako oo kale faamithu canka xaggaaga iska uuli ka zuuli walow biidkhiratin qor yar ama caws yarba aad qaadatid oo aad saa ugu tirtid ba nimanidu waa xaaka markuna xaakadu najaas maahanbaabun fi ljunubi yanaamu qabla an yaktasil baabun ay hada kani baabun baab weyaan fi ljunubi junubka yanaamu seexanayo qabla an yaktasila intuunan qubaysanin ka hor yanii tarjamada waxay tahay ninku waa junubay miska seexan karaa isagoo aan qubaysanin hadhow dib inuu marka qubayska u dhigto qala xadaanaa hanaadun qala xadaanaa abu bakr bnu cayaash wa huwa shucba abu bakr bnu cayaash waa shucbat alqaari shucbii qaariga waa caasim ka wariyey qiraa'ada can اlacmash can abi isxaaq wa huwa abu isxaaq asabiici can اlأswad can caaishata qaalat kana الnabiyu sal ا slama yanaamu wahuwa junub nebigu waa seexan jira isagoo janaabo qaba walaa yamasu maaan biyana ma taaban jirin walaa yamasu maa antaan baa marka hadal badan keenaysa qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa wakiicu can sufyaan can abi isxaaq naxwahu marka de acmash waa la mutaabiceeyo sufyaana mutaabiceynaya qaala wahada qowlu saciid bni lmusayab weeyaan iyo wagayrihi qofku inuu iska seexdo isagoo janaabo qaba oo aan biyo korkiisa uunan ku taabanin marka salaada la gaaro unbau qubays hadduu rabo galaan ayb qaala waqad rawaa hayru waaxidin mid wax ka badan wuxuu wariyey can ilswad fiiri marka can ilswad buu ka wariyey aswad bnu yaziid annakhaci can caaishata can الnabiyi sal ا l slam anahu kaana yatawada'u nabiga waa weyse qaadan jira qabla an yanaama intuunan seexanin yani haddii uu janaabo junub noqdo ee uu rabo inuu seexdo waa weyse qaadan jira waa seexan jira kan iyo kii hore waa iska horjeedaan soo maa kii horena walaa yamasu maa aanu ahan biyaba ma taaban jiri waqad rawaa hayru waaxidinna waa wariyey marka yay khilaafeen marka hayru waaxidkaas abu isxaaq ay khilaafeen qaala wahada asaxu min xadiidi abi isxaaq kuwan marka riwaayadooda ka asaxsan xadiid abi isxaaq can lswad waqad rawaa can abi isxaaqa hada alxadiida waxaa ka wariyey shucbatu wاthawriyu wagayru waaxidin yarawna waxay arkayaan hada kani halatan min abi isxaaq khata iyo halad abu isxaaq ka yimid walidalika xadiidkan a'imadii cilalka walaa yamasu maantan aad bay u daciifiyeen waxaa ka mida yaziid bnu haaruun abu daawuud markuu xadiidka wariyey wuxuu yihi qaala yaziid bnu haaruun hada hada alxadiidu wahmun ala waa yihi xadiidkan min abi isxaaq imaam axmed wuxuu yihi laysa bisaxiix muslimna saxiixiisuu soo saaray xadiidkan walaa yamasu maanna kasoo uga tegay qaybtaas ma keenin walaa yamasu maan kitaabkiisa cilalka oo uga hadla muslim oo la yidhaha atamyiizka kitaabkiisa lagu magacaabo altamyiiz xadiidkan waa kusoo qaaday ciladiisana aadu uga hadlay tamyiizku waa kitaab yar dhowr xadiid oo cilal ku jirto iyo baabkaas cilalku aad uga hadlaa dabco fiican ma helin laakiin saddex dabca iyuu daabacan yahay qaladaad badan baan isaga jiran asalkana de waxa keenaya qaladaadku waxay tahay sidiisuba waa hal makhduud bisba adduunkii hadda hal makhduud unbaa laga arkay halkaas maqduuda nin walba raacay mid kaloo laga saxdaa male khaladkiisu marka ma yaran waa kitaab cilal marka laakiin kitaabkaasuu marka tamyiiskaasuu ku sheegay waana mabuuc dabcan walaa yamasu maantaas inay cilaysan tahay imaam axmed wuxuu yidhi lam yukhaalif abaa isxaaq fii hada low lam yukhaalif low lam yukhaalif abaa isxaaq fi hada ila ibraahiimu haddii uunan xadiidkan abu isxaaq uunan khilaafi lahayn ilaa ibraahiimu naqaci maaha cid kale aanay khilaafi lahayn lakafaa yacnii ibraahim baa khilaafay abu isxaaq haddii ibraahim keliya ou khilaafi lahaa falqowlu falriwaayatu riwaayatu yani ibraahim midaan abu isxaaq waa laga tegi lahaa lakafaa kayfa waqad waafaqahu cabduraxmaan bnu lswad cabduraxmaan bnu lswad iyo ibraahim labadoodaba walaa yamasu maa antaan ma sheegin abu isxaaqay khilaafeen ciladii la arki jiray waa marka xadiidkan marka waa mucal a'immadana intooda badan waa daciifiyeen bayhaqi baa saxiix yaala isaga laakiin meeshan marka ibnu xajar wuxuu leeyahay xataa hadday ansaxdo walaa yamasu maa antaan waa la qaabaa loo yeela waa la tawjiihina sida qaabka loogu yeelayana waxay tahay walaa yamasu ma taabanaynin maa an biyo lilqusli yacni biyo biyaha waxaa laga wadaa marka qubays yani mararka qaar isagoon qubaysan inuu iska seexan jiray wa marka biyaha qubayska unan taaba jirin laakiin biyo weyso ma diidaysan waa haddii laysku dhibo oo la yidhaha waxaan waaba saxba la dhaho walaa yamasu maa antaan maa an ay lilqusli baa la dhahayaa buu leeyahay ibnu xajar waayahay tirmidina hadda waxaad moodaa laftiisu inuu ciladan arkaayo yarowna haadaa khaladantan uu soo guuriyey marka baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi lwuduui weyso liljunubi weyse ninka junubka uu weyse qaato idaa araada an yanaama hadduu rabo inuu seexdo janaaba ku dhacday inuu hurdo ayuu rabaa ha weyse qaato ugu yaraan weysadu maxay u taree xadadkay ka khafiifine qala xadaana mxamed bn lmuhanى whuwa abu musa الzamin qala xadaana yaxya bnu saciid can cubayd اllahi bni cumara can naaficin can ibni cumar can cumara anahu sa'la nabiya sal l slam nabigu su-aala yanaamu axadunaa midkaan ma seexanaya wahuwa junub isagoo janaabo qabo qaala nacam buu yidhi haah idaa tawada'a hadduu weyse qaato haah marka waa seexan karaa ruqsadaasi idaa tawada'a lagu xiray shardi looga dhiga qala wfi lbaabi can camaari wcaaishata wajaabirin waabi saciid waumi salma qaala xadiidu cumara axsanu shayin fi hada lbaabi waasaxu xadiidka cumar baa marka ugu wanaagsan baabkan uguna asaxsan wahuwa qowlu gayri waaxidin min asxaabi nabiy sal l slama weeyaan wataabiciina mid wax aan ahaynoo asxaabta iyo taabiciinta ku tageen wabihi yaquulu sufyaan thawriy wabnu lmubaarak washaaficiy waaxmedu waisxaaqu qaluu ida araada aljunubu an yanaama hadduu doono inuu seexdo tawada'a qabla an yanaama waa weyse qaadanayaa intuusa seexanin ka hor qaala baabu maa jaaa fi musaafaxati ljunubi ninka junubka in la musaafaxeeyo la gacan geliyo wixii ku yimid wuxuu rabaa inuu yidhaha janaabadu waa xadad macnawi ah oo qofka korkiisa ku qumay laakiin maahan inuu asaga najaasoobaayo ma aha junubku najaas maaha qala xadaana isxaaq bnu mansuur wahuwa isxaaq bnu mansuur ibni bahraam alkowsaj qala xadaana yaxya bnu saciidin alqaطaan qala xadaana xumaydun الطawiil can bakrin waa bakr bnu cabdillaahi اlmuzani can abi raafic abu raafic asaa'q weeyaan nufayca la yidhaha magaciisa hiqat habtun akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can abi hurayrata ana nabiya sal l slam laqiyahu waa la kulmay wahuwa junubun isagoo janaabo qaba fambajastu qaala wuxuu yidhi abu hurayra fambajastu yacni waan soo kacay soo booday fakhtasaltu marka waa booday marka wuxuu ka wadaa waan booday waa waa dhuuntayba waa ka cararay intaan boodaan cararay fakhtasaltu waa soo qubaystay uma ji'tu waan imid faqaala ayna kunta xaggeed ahayd ow ayna dahabta xaggeed aaday ayuu yidhi qultu waxaan idhi innii kuntu junuban junub baan ahaa qaala ina almuslima laa yanjus qofka muslimkaa ma najaasoobo dhididkaaga korkaaga najaas ma noqonaysa qofka muminkaa isagada najaas ma noqdo laa yanjus lakinahu hal yatanajas laa yanjusa layiri laakin laa yatanajas lama dhihin yani tanajusku waa ku dhici karaa hadday kaadi iyo wax gaaraan de qofkii markaas yani najaasaa gaartay baa la leeya waa in la dhaqaa markaas laakiin sidiisa iyadoon wax najaasa gaarin korkiisaas janaabada darteed ma ka dhigayso najaas isaga marka ninka junubkaa gurigiisuu joogayaa sariirtii buu ku seexanayaa waa dhididayaa qof baa dhididkiisii taabanayo waxaas dhan najaas maaha intaas waa waxu ka raba xadiidkan marka dadka qaar baa waxay u fahmayaan qofka muslimkaa ina almuumina laa yanjus mar walba inuu daahir iska yahay waxay ka fahmayaan waa daahir mar walba haddii sidaa la yidhaha xadiidkii kale nebiga maxaa la dhahayaa markii markii la salaamay ee salaanta uunan radinino derbiga u cararay oo tayamumsaday muxuu yidhi inii karihtu an adkura allaha wa ana calaa hayri dahaaratin calaa hayri dahaaratin qaala wafi lbaabi can xudayfata bukhaari laftiisa markuu baabeynaya in almuslim wuxuu baabeynaa kaynuunat اljunub iyo qol ama guriga iyo inuu ahaado iyo inuunan saa ku najaasoobaynin dhididka iyo waxbuu ka hadlaa qala wfi lbaabi can xudayfata qala xadiidu abi hurayrata xadiidu xasanu صaxiix qaala waqad rahasa hayru waaxidi min ahli اlcilmi fi musaafaxati اljunubi in la salaamo waa ruqseeyeen walam yarow mana aynan u arkin bicaraqi اljunubi fiiri junubka dhididkiisa walxaayidi naagta xaydka qabtaa ba'san dhididkooda wax dhibaataa uma aynan arkin lanna muumin kuma najaasoobo najaas iskuma bedelo ayb wamacnaa qowlihi fanbajastu ay tanaxaytu canhu waa ka leexday waa ka dheeraaday fanbajastudii buu fasira marka xadiidkii tarjamadooda mudaabaqadooda waa daahir waa qofka in junubka la salaami karo najaasna uunan ahayn baabu maa jaaa fi lmar'ati taraa fi lmanaami mila maa yara rajulu baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu baabayaha jaa-a ku yimid filmar'ati haweenayda tara arkayso filmanaami riyada dhexdeeda ama hurdada mila maa yara rajul ninku wuxuu arkayoo kale qaala xadaana bnu abi cumar wahuwa moxamed bnu yaxyaa qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna can hishaam bni curwata can abiihi can zaynaba ibnati abi salama yaa dhala iyada hooyadeed yaa wayna ya umu salamaa dhashay rabibatu rasuulillahi sal l slm can ummi salamata qaalat jaaءat umu sulaymin ayaa timid bintu milxaan ila nabiyi sal l slam ay u timid faqaalat yaa rasuula allah umu sulaymna iyay dhashayna umu anas faqaalat yaa rasuula allah in allaha alla laa yastaxyii min alxaqi ilaahay xaqa kama xishoodo fahal cala lmar'ati haweeneyda korkeeda ma yahay tacnii quslan qubaysay ujeedaa ida hiya ra'at fi lmanaami hadday hurdada ku aragto mila maa yara rajulu ninka waxu arkayoo kale qaala nacam haabuy idaa hiya ra'at ilmaa hadday biyo aragto waa ku waajibaya faltakhtasil ha qubaysato qaalat umu salama qultu lahaa waxaan ku idhi fadaxti nnisaa'a naagihii baad ceebaysa yaa uma sulaym mar kalena waxay tihi nicma nisaau nisaau lansaar lam yamnachuna alxayaau an yatafaqahna fi diinihina qaala hada xadiidu xasanu صaxiix wahuwa qowlu caamati اlfuqahaa ana almarأata idaa ra'at fi lmanaami hadday ku aragto mila maa yara rajulu faanzalat ay dejisa marka ana calayha algusla wabihi yaquulu sufyaan اthawri washaaficiyi day marka maxay u su'aalaysaa iyada waxay u su'aalaysaa naagaha qaalib kuma ah waxaas heer xataa ay la yaabtay umusalama iyada lafteeda inay su-aasho waxa keenayo waa inaysan ku badnayn laakiin nimankoo kale waa layska yaqaanaa isaga kaasna qaala wafi lbaabi can ummi sulaym wa khawlata wa caaishata wa anas qaala baabun fi rajuli yastadfi'u bilmar'ati bacda algusli baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi rajuli ninka yastadfi'u dugsanayo bilmar'ati haweeneyda bacda algusli qubayska kadib yacnii ninkii janaabadiibuu ka qubaystay haweentiibu hoosta ka galay waa isku kululaynaya marka istidfaa waa dugsiga walow iyada janaabadiiba yaynan weli ka qubaysanin isaga marka wax maa soo gaarayana maxama soo gaarayana mar hadduu isagu ka qubaystay iyada u dhowaashada oo u soo dhowaaday ma u keenaysa dhibaato saasuu rabaa inuu dhaho lanna iyada waa daahir najaas maaha ayb qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa wakiic can juray can xuraythin can xurayثi wa huwa xurayث bn abi maطr alfazariyu ضaciifu akhraja xadiiثhu albukhaariyu tacliiqa wtirmidiyu wbnu maaja can الshacbiyi caamir bnu sharaaxiil weeyaan can masruuq wahuwa bnu اljdac can caaishata qaalat waxay tihi rubama اqtasla الnabiyu sal ا l slam min aljanaaba waxaa dhacaysa nebigu inuu janaabo ka mayrto uma jaaa uu yimaado fastadfa'a bi oo aniga i dugsada markaas fadamamtuhu ilaya walam aqtasil anigana aanan weli qubaysanin taan soo dumo anigiina aanan weli qubaysanin marka iyada kownuhaa ay weli junub tahay nebigu oo janaabadii ka mayrtay inuu iyada korkeeda uu taabto waxba u keeni maysa wasu uga mayrtay janaabadiisa qaala alimaamu abu ciisa hada xadiiu laysa biisnaadihi ba'sun xadiidkan marka isnaadkiisa waxbaas male buu leeyahy meesha marka ibnu sayidinnaas alyacmuri sharxiis wuxuu ku yidhi kalaamul aima xuraydkan buu aad wix laga yidhi u keenay wuxuu yidhi waman kaana bi hadihi almathaabati qof derajadiisu sidaas tahay min aljarxi ah min gayri tacdiilin yucaariduhu iyadoo uusan helin ammaan ama tacdiil caariday jarxigaas aanu jirin fa fi irtifaaci ilba'si canhu nadarun xadiidkiisa baas male in baas laga kor qaado nadar baa ku suganayani wuxuu leeyahay hadalkan tirmidi buu tacqiibina ninkani wuxuu leeya wax tacdiiliye male waa la wada jarxiyey keligiisaa la gooni noqday xadiidkan baas male marka see loo dhahaan saasu ka wada qaala wahuwa qowlu gayri waaxidi min ahli اlcilmi min asxaabi الnabiy sal ا l slam wataabiciin ana اrajula ida اqtasla falaa ba'sa dhib male bian ystadfi'a bimra'atihi wayanaama macaha qabla an taqtasila اlmar'atu naagta intaanay qubaysanin wabihi yaquulu sufyaan الthawriyu wاshaaficiyu waaxmad waisxaaq baabu اtayamumi liljunubi ida lam yajid ilma'a ninka tayamumkii xukunkiisa caddayntiisii ayuu u baab yahay liljunubi ou tayamumsanaayo junubka idaa lam yajid ilmaaa biyo hadduusan helin ninka janaabada qaba hadduu biyo waayo muxuu samaynaa hal yatayamam tayamumku ma ku filnaanayaa taasuu tarjamo ka dhigtay qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu axmed azubayriyu maxaa la dhahaa magaciisa moxamed bnu cabdillahi bni zubayr qala xadaanaa sufyaan wahuwa athawriyu can khalidin اlxadaa wahuwa khalid bnu mihraan can abi qilaaba cabdullahi bni zayd aljarmi can camri bni bujdaan ninkan marka camr bnu bujdaan alcaamiri albasriyu tafarada canhu abu qilaaba laa yucrafu xaaluhu majhuululxaalow ka dhigay ibnu xajar rawaa lahu asxaabu sunan اlarbaca waxaa la yaable marka halkan sidaanuu leeyahay ibnu xajar taqriibka saanuu ku yidhi talkhiiskana wuxuu yidhi yaxya ibnulqataan alfasi waa gafay buu yidhi faqaala majhuulun buu yidhi ninkan isaga laftiisaa taqriibka ku dhaaya halkaasna wuxuu leeyahy waa gafay waa qariib marka bani aadamku markood wax qoriddu hadday ka badato un laga wayn maayo xaal bani aadam can abi darin ana rasuula اllahi sal ly slam qaala ina asaciida ayiba ciidda daahirka ah dahuuru lmuslimi qofka muslimkaa wuxuu ku dahaaro qaadanayay wain lam yajid ilmaaa biyayowsanba helin cashra siniina toban sano faida wajada almaaa hadduu biyo helo falyumisahu basharatahu gibilkiisa ama korkiisa ha taabsiiyo faina dalika khayrun kaasaa khayr badan khayr ah wa qaala maxmuudun fii xadiidihi ina saciid ayiba waduuءu lmuslim laba sheekh baa xadiidka warinaysa maxmuud bnu haylaan waduu buu yidhi ibnu bashaarna dahuur buu yii qaala wafi lbaabi can abi hurayrata xadiidka abu hurayra bazaara wariyey ibnu xajar buluuqulmaraamka kan abudarna waa keenay kan abu hurayrana waa keenay midka abu hurayra uu keenay kanuu daba dhigay abudar ka abu hurayra bazaara warinaayo daara qudni laakiin wuxuu rajaxay mursalnimo mursalnimadiisa marka midkaas irsaalka lagu rajaxay iyo midkaan haddii laysku kakabo xasan waa iska noqonaya qaala wahaakada marka wuxuu leeyahay ina asaciida atayiba wa dahuuru lmuslim wain lam yajid ilmaa cashara siniin intan dambe marka faidaa wajada almaa falyumisahu waxaa laga qaadanayaa ninku haddii ay janaaba ku dhacdo xadiidku wuxuu tusayaa janaabadaasna biyana uu waayo ama biyaha aanu isticmaali karin waa tayamumsanaa salaadii iyo waa ku tukanaa tayamumkiisaasna haddii marka uu helo biyo waa inuu qubaystaa lianna tayamumku dahaaradiisu waa dahaara mu'aqata waa ku meelgaar intii biyo laga helayo un haddii biyo la helo janaabadii weli waa kugu jirtaa kan laa yarfacu ljanaabata muhiim tayamumku janaaba ma rafciyo walidaalika fuqahada waa waxay dhahayaan marka la tayamumsanaayo lama niyeysanayo rafcu lxada leanna maba rafciyaba tayamum xada istibaaxa iyo waxyaabahaas yaa la niyeysanayo iyaga markay leeyihin istibaaxa la niyeysana rafci lama niyeysanayo axaadiidtaanay feerinayaan meel cidlaa iskama taagna haddii marka fuqahada fahamkooda iyo laga maarmaayana tirmidi waxaan maba daldaleenba nacam maanta dhan shaafici axmed isxaaq sufyaan unba wadaasoo ma arkaysi ma laga maarmaayo wuxuu leeyahay marka meeshani ninka junubka waa taymumsana haddii uu biyo waayo salaadahaas marka ma soo celinayo mase ma soo celinaayo de haddii cudurdaarka uu qaalib yahay oo safar iyo wax lamida lagu jiro ma soo celinayo haddii gurigiisi uu joogo biyaha iska socon jireen oo maanta biyo u waayey meel laga soo fiiriyey la waayey cudurdaar qaaliba uunan ahayn ee uu sidaa ku galo salaaddii inuu soo celiyo saasaa madhabta shaaficiyadu qabtaan cudurdaarka haalib iyo hayru haalib waxbay u kala qaadaan faida wajada almaa biyo hadduu helo falyumisahu basharatahu korkiisa ha taabsiya waa inuu qubaystaa marka ila janaabadii ma ka kor noqonin biyaha la helay biyaha korkor yeelay qaala wahaakada wafi lbaabi can abi hurayrata wcabdillaahi bni camrin wacimraana bni xusayn qaala wahaakada rawaa hayru waaxidin mid wax ka badan baa sidaan u wariyay can khalidin ilxadaa can abi qilaabata can camri bni bujdaan can abi dar wqad rawaa hada alxadiida ayuubu ayuub marka xoogaa khilaafa ka yimi ayuubu can abi qilaabata can rajuli min bani caamir sidaasuu yidhi mubhamuu ka dhigay kii hore mubham ma ahayn hadda riwaayadan waa mubham can abi darin walam yusamihi ma magac dhabin marka ma magac sheegin marka ayuub riwaayadiisa waa waxa khilaafkana u ka imaanayo qaala wahada xadiidu xasanu صaxiix meeshaa marka wuxuu leeyahay kalimatu saxiix ibnu saydinaas iyo sharaxiisa iyo mubaarak fuuriga tuxfatulxawadiga iyo saxiix kuma yaalla xasan bisaa ku taal bacdi nusakna marka oo makhduud catiiq makhduudaadka ay feeriyeen nimankanna saxiixun waa ku taallaa tuxfatul ashraafkana marka la fiiriyo kun kow iyo toban kun sagaal boqol toddobaatan iyo kow raqamka tuxfatul ashraafka mizi marka uu leeyahay ta'da uu qoray xadiidka tirmidi baa wariyey uu sheegay wa qaala wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiix marka haddii nusakhu iskhilaafaan badanaa culammada shuraaxda waxay u ordaan mizi tuxfatul ashraafkiisa isaga ila nusakh badan iyo wax badanoo korka ka hayay xaafid abulxajaaj ilmizi sheikhu bni kaiir isaga marka tuxfatul ashraafka wuxuu ku dhigay xasanun saxiix marka kutubtan adraafta muhiim waa iyada laftirkeeda mararkaasaa loo baxsadaa ayb marka ile xasan markuu yidhaah markuu saxiix ku daro laba waxay kala noqonayan qaala wahuwa qowlu caamati alfuqahaa marka middan oo ta'siilka waxay ku fiican tahay iyada xadiidka waxay ku siinaya tuxfaha raqamkiisay ku marka shaqo badan waayo ay soo dhoweeyeen runtii raqamkaasaa fiirine aa soo qabane isaga unbaad kala rogay haddii aynan sidaa ahayn hala fiiriye marka la yiraahdo waxoogaa mushkila imaala waa in la aado musnadu abidar laga aado haddana abudar rag badanaa ka warinayan camru bnu gujdaan tarjamadiisa in la aaday noqone qofka marka cabaar baa waxbay ku qaadan ayb isaga laftirkiisa owhaamta gashay iyana nukatu diraafka ayuu ibnu xajar ku qabqabanaa qaala wahuwa qowlu caamati اlfuqahaa'i weyaan ana aljunuba wاlxaa'ida junubka iyo xaa'idka idaa lam yajida almaaa biyo haddaynan helin tayamamaa waa taymumsanaya wasallaya waana tukanaya qaala wayurwa can ibni mascuudin waxaa laga warinaya anahu kaana laa yara tayamuma liljunubi ibnu mascuud junubka inuu tayamumsado ma arkaynin wain lam yajid ilmaa biyaba yownan helin isaga iyo abuu muusa alashcari waatay ku doodeen labadooda ibnu mascuud markii dambe waa kii yidhi miyaadan cumar ku qancaynin inuu yidhi cumaraa saas qabeen waa kii markii dambe dee isaguna xadiisu keenay marka amaar xadiikiisi iyo waxyaabahaas marka ibnu mascuud waa ka soo laabtaa layidhi wayurwa canhu waxaa laga warinaya anahu rajaca can qowlihi warkiisaas waa ka soo laabtay faqaala yatayamamu ida lam yajid ilmaaa waa tayamumsanaa buu yidhi hadduu biyo waayo cumar waa kii yidhi aniga camaar waa tii isna kula dooday oo isagu wuxuu dhahayaa haddii uu junubku biyo waayo waa iska jooga markawaa tayamumsanaya xadiidka camaar saasuu sheega qaala wabihi yaquulu sufyaanu wamaaliku washaaficiyu waaxmadu waisxaaq sidan bay dhahayaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslama calaa nabiyina mxamed